qaar ku mid madax dhaqameedka waayeelka walgorodka iyo dhallinyarada ceeragaabiya hadhawaay dhismo jidla ka dhisay deegaanka buuraleyda waqooyi bari ee somalilan jidkunya weybowsu muhiimigeeya marista dadka iyo baawurta wayna dhismashay hadhawaaye shacabkiiyo walgorodka deegaanka qaar ku mida shacabkiiyo weybayoogmahanagana xildhibaanada iyo shirkadii ku qayb qaadatay dhismo jidkuum saaka halkan waxaan ku duubayaa kaliib warah mahadcelina anigoo ah jiif caqalka guud ee degaamada ceshiide iyo wixii la mid ah degaanka dahableyda ah ee bocorku yahay ceshiida magacaas oo galay midiya aada u galay waxaan saaka halka uga mahadnaqayaa xildhibaan cabdikariin meecaad xuseen oo isaga iyo shirkadiisa iyo kambeligiisa horumar badan ka sameeyeen degaankaa iyo wixii degmada cergaabo quseeyaba horumarkaas oo ay u weyn tahay waddadaas boholka dhaadhacda oo weli gacanta lagu hayo naashnaashkeedii iminkana manaafacaadkeedii durba loo aayey haddii dadku bukoon jiray oo saddex aanan baa lagu maqnaan jiray laba saacadood baa lagu maqnaada qofka xanuunsanaya horumar ballaadhan oo aan innaba caadi ahayn oo la koobi karin ayaa halkaa uu ka qabtay xildhibaanka iyo kabeligiisa way adag tahay qof shacaba ama shirkad barayfada inay ku dhiirato inay waddo degaan ka samayso iyadoo ay ku kharashkeeda isu qabto ka suldaan ahaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda la yidhaahdo xidid madow mining company iyo cabdiraxmaan iyo cabdikariin meecaad oo madaxda ka yahay oo ku dhiirraday samaynta waddadaa la yidhahdo bohol annagu waddankan aanu degannahay cirshiida maxay ahaytay meesha la yidhaahdo ilaayo cub waddada halkaa ka degtay waddadaas waxa weeye waxaa noo sameeyey ilaahayna la qabtay dadweynuhuna kala shaqeeyey nin la yidhaahdo meecaad iyo shirkaddiisa meecaad waxaanu leenahay dembigaaga allaha dhaafo kii waalidkaana allaha dhaafo waa waddadaasi waa furan tahay waa waddo weli dee adigu lama dhammaystirinoo waxbaa ka dhiman laakiin intii baaba lagu istareexay waxaannuna leenahay sii wado inta ka hadhayna dhammaystir si loogu aayo oo ay dadka wax u anfacdo waa soo dhowaynaynaa gamca furan baanu ku soo dhowaynaynaa haddaannu nahay beesha tamcaal wadaag oo isku dhan waxaannu ka hadlaynaa waxtarka u soo kordhay dalka soole ceshiida ilaa laasa surud ilaa ceergaabo iska xudhkeeda waxa alla ku alhuumeeyey nimcadaa inuu halkaa furo waddada bohol inuu furo oo xeelo maraysa oo ilinta ka degaysa oo dhibdhibic maraysa oo maraysa guriga lagaado gulul waxaa alla ku meecaadiye meecaad baa alla ku alhumeeyey iyo kambanigiisa waxay tahay waxtar ballaadhan bay keentay gaadhigii socon jiray shanta saacadood markuu ceshiida ka tago ceer gaaba yimaado labuu socdaa